dabley hubaysan ayaa maanta gudaha suuqa weyn ee bakaaraha waxay toogasho dil ah ugu geysteen marxuum axmed nuure awdiini oo ahaa guddoomiyihii guddiga ganacsatada ee suuqa weyn ee bakaaraha dilkana guddoomiyaha ayaa imanaya iyadoo dhanka kale madaxweynaha soomaaliya uu xalay ku booriyey saraakiisha ciidamada dowladda in amniga muqdisho wax laga qabto isagoo sidoo kale amar ku bixiyey in dhammaanba isbaarooyinka magaalada yaalla la qaado wariyaha v o eda magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray kooxa hubaysan ayaa saakay gudaha suuqa bakaaraha ku dilay allaha u naxariistee guddoomiyihii ganacsatada suuqa bakaaraha axmed nuure owdiini guddoomiyaha ayaa siddeeddii subaxnimo ee saakay lagu toogtay afaafka hore ee xafiiskiisa oo ku yaalla waddada labaad ee suuqa bakaaraha waxaana guddoomiyaha ganacsatada la geeriyooday mid ka mida ilaaladiisa dilka guddoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha marxuum axmed nuure owdiini ayaa waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka nabad sugidda gobolka banaadir khaliif axmed ereg waxaana uu sheegay in kooxihii falkaasi ka dambeeyey ay baadigoob ugu jiraan islamarkaana ay sharciga hor keeni doonaan saaxiibkan qaaliyu ahaa guddoomiyahaygii buu ahaa waa nin ganacsata ah gacan ka xab daran baa dishay iyaduna maalinteeda helaysaa caddeeda waxaan leeyahay dadkii falkaa geystay iyo intii dhibaatada ka shaqaysaba waxaan jecelnahay in wax laga qabto arrinta arrin aan ka xunnahay waaye arrin aada u foolxun waaye dadkaani waa dadka shacabka iyo dadka ganacsatada unbay suuqyada iyo meelaha adeega bulshada ku gaadaan waana arrin insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo aan wax ka dhabanayno dilka guddoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalintii shalay uu madaxweynaha soomaaliya kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada soomaaliya islamarkaana uu kala hadlay sidii ay u xaqiijin lahaayeen sugidda amniga waxaana madaxweynuhu kulan kale oo uu isla xalay la yeeshay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir uu amar ku bixiyey in guud ahaan isbaarooyinka laga qaado waddooyinka magaalada muqdisho magaalada muqdisho caasimadii jamhuuriyadda aan joognaa dadkii madaxda u ahaayo dadka degan xukumana idinka waay meesha ugu dhibka badan oo colaada iyo qaabdarradu ay ka soo funfusho na waa muqdisho adhiira meel kale haddii oo gobollada gobol ka mida dagaal hadduu ka socdo xamara laga wada dagaalkaas sida dadka dhan iyo caalamka uu aaminsan yahay marka xamar haddii ay degto iyadu meelaha kale colaada laga wadana ay ka dayso muxuu ahay kariska iyo iyo dabkushididda dalka dhan wuu degaya waxaan rabnaa marka laba waxyaabood isbaarada jidka taallo inaan ka leexino waxaa hortaaganoo loo heli waayo oo askariga xuquuq u yeelan waayo oo kii dhaawacmo uu muxuu aha daryeel u heli waayo oo kii dhinta agoontiisa ay muxuu daryeel u heli waayeen oo kan waxa la siiyahay ay ku yar yihiinoo waxba aanay ku tareen waa isbaaradaas xuquuqdaas fiicanee loo qaylinayee maqan ma helayno inta jidka ay noo taalo isbaaro oo aan muxuu aha jaabka inta gashanno wixii aan kala qaybsanno inta aan ka baxayno hadalka madaxweynaha ee ku aadan in isbaarooyinka la qaado ayaa waxa si weyn u soo dhoweeyey gaadiidlayda gobolka banaadir haddaan subaxdii soo baxan annagoo waxba qaadin waxba dad dhihin afartan iyo saddex kunoo shilikaan intay ka imaadda intay ka socotaa alxamdulilah saaki ma arkin dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka ambabaxay magaalada muqdisho waxaana safarkiisii labaad tan iyo intii uu xilka qabtay uu maanta ku tegey waddanka jabuuti xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sidaasi aad maqlaysaanba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safar uu ku kala bixinayo wadamada ka tirsan bariga afrika waxa uu galabta uga bilowday jamhuuriyadda jabuuti waa kan madaxweyne xasan oo wariyaha v o e da jabuuti kula kulmay garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti gaara iyo muhiimad gaara iyo xiise gaara ay noo leedahay inaan ku soo hormarna halkaan aan nimaado waanaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta aad iyo aad qadarinta badan ay ku jirtay ee naloo sameeyey sidoo kale waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dee biladan sharafta iyo haybadda dheeriga ah leh oo markii ugu horraysay uun si rasmi ana dalka uga soo baxane maxaanku idhaha laygu laygu weyneeyo laygu qadariyeyna aad iyo aadaan uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo xukuumadda intaba iyo shacbiga reer jabuuti waa waxay tahay maanta waa maalin dee taariikh oo aad u weyn runtii waxa wax ugu weyn materialka ma aha waa moralka jabuutina waxaa inoo hayso ilaa maalintii dhibaatadu soomaaliya ka dhacday ilaa maanta waxay tahay waa moral supportiga ama yacni dhisidda niyadda iyo soo celinta rajada dadku in ay soo noqdaan ah yaanay nagala daalin oo ilaa maalintii inoo hayday welina midda aan ka rajaynayna waa middaas waana midda macnaha leh oo yacnii annaguna na gelinaysa tamar dheeri ah si aan dalkii dowladnimo ugu soo celinno marka wax la siistahay ma jiraan middaas
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo ah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo madaxweynaha soomaaliya ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ayaa waxa uu sheegay inuu guul weyn ay u tahay soomaaliya inay ka baxdo wakhtigan kumeel gaarkii soomaaliya si aan sharafteeda iyo cizigeega iyo dowladdeeda aan uga qayb galno ama aan safka hore aan galno dadaal badan yaan soo marnay marar badan oo niyad jab badan nagu dhacayana way jireen dad badan oo naga horjeedana way jireen dad siduu hadeer lahaa madaxweynuhu kol lana cidleeyeyba oo aan keli noqonayna way jirtay laakiin ilaahay xamdigiis maanta kumeelgaarhkii waa kaa ka baxday soomaaliya waa kaa yani doorasho xalaal ah oo dimuqraadi ah oo nabad ah oo codka yani uu ku helayna ay tahay cod aad aad u sarreeya ummaddii soomaaliyeedna rajadeedii ugu weyneyd maanta uu soo celiyey annagana yani waxay noo tahay sharaf weyn ayay noo tahay inaan isaguna doorto inaan magaranaysaa noqono dalkii u horreeyey oo si rasmi ah u yimaadana haddii aan noqonayna taasina ilaahay mahaddiisa iyo sharaftiisa iyo isagana inaan mahad u celinno wadada way dheertay laakiin sida uu sheegay moraalka niyadda iyo yani challenjiga jira meesha iyo sida uu u waajahayo uu isagu diyaar ugu yahay taasaa niyadeeda si si sare usii qaadaysa
madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti oo uu maanta ka soo degay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar ku maraya dalal ka tirsan bariga afrika
haddii aad joogto muqdisho waxaad laanta af soomaaliga ee v o a ka dhagaysan kartaa mawjadaha efemyada kale ah raadiyo muqdisho sagaashan raadiyo kulmiye siddeed iyo siddeetan raadiyo jubba sagaal iyo sagaashan dhibic shan